iimaan islaam marka laysu keenayo daahirka muuqaalkiisa diinta u hogaansamay dheh iimaanka laakiin qalbigiisa ku jira ilaahay baa ogay joog moogine qalbigiisa waxa ku jira moogid saa darteed annagu xaqiiqadii dhabtii iimaanka ahayd baa qalbigiisa degtay ma dhihi karno ilaa sharaa'icdii islaamka oo dhan uu la yimaado sayd ka ogaan kartaa sharaa'icda islamkasa waxba ka tegin adiga ma dilliyo hoos u ah sharaacda islaamkuse dhammaanteed daahir ma wada aha qaar baa baatin iyo qalbiga ah oo kaba weyn in badan oo acmaasha jawaarix iyo daahirka ah tii war muu haysa inuu la yimid allahu aclam saas darteed haddii uu qofku wax ka gaabiyana iimaankiisu hoos buu u dhacaa ilaa uu ka toobad keeno gabaisbalkiisii uu dib uga noqdo laakiin qofka iimaan dhaba qalbigiisa ma ku jira ilaahaynba og ama sheekhaagii ha noqdo ama waalidkaa ha noqdo ama walaalkaa ha noqdo ama cadowga ha noqdo nimaad necab tahayna iimaan islaamku ka dhab maaha ha dhihin nimaad jeceshahayna iimaanka islaamnimadu waa ka run ha dhihin ilaahay baa taa ku shaqa leh oo qalbigooda la socda laakiin adugu waxaad xukumi kartaa ninkan iimaankiisu ma dhammaystirna iyo waxa lamidkaa shafraa'ilki iyo waajibaadkii diintii lagu lahaa ugu dayacay haddaad aragto ama muxaramaadkii ugu dhex dabaashay haddaad aragto waad ogaan kartaa iimaankiisu inuu naaqis yowsan kolla dhammaystirnayn laakiin asalka horta iimaan ma jiraa mise waxaana dhan waa istutus bay ka tahay allahu aclam wasalaatu salaa in lagu tukado calaa man maata qofkii dhintay oo min ahli lqiblati ka mid ihi sunnatun wey qof kastoo islaamnimo ku dhintay daahirkiisa oo ahlu tawxiidi washahaadati ahaa haddii janaazada in lagu tukadaayo sunno wey almarjuumu kii zinaysta dhagax lagu dilay wazaani kii zinaystay isagoo zaanias iyo wazaaniyatu tii zinaysatay ee si kale isaga dhinta hadday rabaan nabigna ala sl raji macis markuu dhagaxa ku dilay buu nabig ala slam waa kii ku tukaday gabadhii reer bani haamid haamidiyada ahayd waa kii ku tukaday cumar baa wuxuu yidhi iyadoo zinaysatay baa ku tukan nabigu wakiil ala slam war maxaa haysaa cumarow wax ka khayr badan oo ka fadli badan anjaadat binafsiha lilahi nafteediiba ilaahay ugu deeqdo toobadeeda ka dhigtay waxaa ka fadli badan inaha wallahi waytaawirto toobadbay toobad keentay low qusimat calaa ahli lmadiinati lawasicatum reer madiina dhan toobaday keentay hadii loo qabiyo ku wada filaan lahayd tartiib cumarow marka waa la isaga tukan waladii yaqtulu nafsahu ninka naftiisa dilayna in waa lagu tukan buu yidhi isagana oo waxaa sunno ah in lagu tukado masale masale khilaafiya wey nabigu nin naftiisa dilay intii loo keenay buu diiday inuu ku tukado oo inuu ku tukan maayo si imaam muslim iyo kayrkiiba ay ka wariyeen naxdii jaabir bin samanta radi allahu canhu waardaa ninkii isdeedabuu kuma tukanin walidaalika culimmada muslimiinta qaybo kamida ku tageen sida rag badanoo taabiciyiin oo cumar cabdilcasiis iyo xasan albasri ibraahim almakhaci laga soo awsaaci laga soo gurinaya fuqaha iyo culamaa baa waxay dhaheen kaa in lagu tukada ma fiicna culamada qaarna waxay yidhahdeen dadka ahlulfadliga iyo dadka muxtaramiinta inay dadkii dunuubta iyo macaasida qaarkeed laga kari waayey ku tukadaan ma fiicna inuu yidhaahdo weye ku tukan maayo si inta nooli uu yidhahdo wallaahi dadka fiifiicani kugu tukan maayaane hadda inta kugu dhimanaysa daba qabo nin isagoo qayilaya dhinta haddii la keeno oo culimmadu markay arkaan hebel ahaa wuu qayilaya qayilaad buu ku dhintay afarashuu ku dhex dhintay la yidhahdo ay iska dareeraan magaalada wax badan bay ka bedeli lahayd qaadka la cunayo laakiin kii wax alba samaynaya hadii isaga tukado de waxalba iska sameey laga sugteen adiga kii kale janaasadii miya meydkiinu waxba kuma kala duwana saa darteed nabig ala slam dadka qaarkood wardiiise ninkii dayn lagu leeyahay dhintay ku tukada adaa ku tukadaysa u isaga tegey xuquuqda aadamaha intay la iska haysta la iskala dhiman ku tukadaysaan adaa ku tukanaysaan qaatilu nafsi wuu diiday ku tukada saa darteed sunnada sharciga waxaa ka mid a ahlulmacaasida qaybo ka mid a masaajidka marka la keeno inay wanaadadu ka dareeraan ku tukada adaa ku tukanaysaan iska dhaqaaqo anaa kol meelaha markaan joognay qof aan tukanin oo taariku salaada nalooma keenaysin janaazadiisa waxaan dhihi jirnay ama aasta ama meelo kala geeya ama qabriga ku dul tukada ama la nala dhaafa qofka adduunkada ilaahay inuu hor istaaga diiday anaga ilahay hor istaaga mayna nala dhaafaan dhihi jiray taa macnaheeda maha ragga iyaga isaan dhihi jiray aan ku wada qanacsanayn gaal inuu yahay laakiin waagi dambe waxaa la dhihi jiray qof baa dhiman adoon maqal inuu dhintay waxaad maqli way diideen qoladii bay ku tukadaan maxaa dhacay markaa rasaal waa ninkuma tukan jirin maadaama uu tukan jirin mawqifkaadana loogaa adoon lagula soo sheegin baa lagaa sii werin inaadan ku tukanayn qoladaas taariku salaad kuma tukadaan in la yihahdo way fiican tahay qolada ninka nin qaad u dhintay kuma tukadaan in la yihahdo way fiican tahay iyada arrintaas waa sunna mahjuura in la soo nooleeyo u baahan dadka qaarkii ahlulkhayrku inay diidaan inay ku tukadaan wa gayruhum intaa waxaan ahaynoo min ahli lqiblati ka mid a gaar ahaan halkan waxaa loo keenaa ahlulmacaasi wsakraanu qofka sakraansan iyo wakayruhu asalaatu calayhim sunnatu wey guud ahaan dadkao dhan inay diidaan maaha laakiin halkan waxaa loo keenaa dadka qaarkii ahlulmacaasi hadday yihiin macnaheedu in lagu tukada inay xaaraan tahay maaha mararka qaarkood ha fiicnaato oo zajri iyo xumaantada iyo xumaanteeda hala tusa dadka laakiin haddana in lagu tukada dembiga xaaraan maaha dadka qaarkood ba waxay qabaan ninkuba macaasi iyo kabaa'ir hadduu ku dhinto maxaa lagaga tukan bisladaasa laga dagaalamaya salaad mil gaari kadib mualifku wuxuu yihi raxima allahu tacaala mas'ala maro badan si qalada loo fasiro walaa nukhriju axadan qofna ka saari mayno min ahli lqiblati dadka qiblada u jeedsada ah min alislaami ka saari mayno xataa yarudda aayatan ilaa aayad uu diido min kitaabillaahi ka mida aw yarudda shay-an uu wax radiyo oo diido wax uun min aaahaari rasuuli lah sal slam nabiga sunnadiisa ka mid ah aw yadbaxa ama uu gowraco ligayri illaahi alla hayrkii wax u gowraco ugu dhowaado aw yusalliya uu tukado ligayri illaahi ilahay hayrkii uu tukada way meeshu damarsiin marmaray faidaa facala shay-an wax uun hadduu sameeyo min daalika intaan soo sheegnay ka mid ah faqad wajaba calayka waxaa kugu waajiba an tukhrijahu min alislaami islaamkana ka saarto waa gaal aad tiraahda waajib bay kugu tahay waidaa lam yafcal min daalika shay-an intaan soo sheegnay waxba haddaanu samaynin fa huwa muminun muslimu weeye bilismi magac ahaan buu u yahay laa bilxaqiiqati dhab ahaan buu u yahay ma dhici karno oo qalbigiisa moogin masalada mualif raxmat allah uu yihi waa kelimo mashhuura laa nukafiru axada min ahli اlqiblati bidanbin maa lam yastaxil lahu saasoo kaleetaa la yihahda horta wax walba markii wax la keeno qolaa xujiya daliil u raadiso markaasay qolo mas'aladan ay waxay u sameeyeen xadiid beena dabaraani baa wuxuu warinayaa xadiid lagu leeyahay nabigaa wuxuu yidhi laa yukafaru axadu min ahli اtawxiidi bidembin hal qof oo ahlu tawxiida dembi looma gaalayn karo xadiidkaa waxaa sameeyey nin beenaalo oo la yaqaano oo kahiir ibni marwaan la yidhaahdo abuu xaatim baa waxaa la weydiiyey kahiir ibni marwaan ka waran markaasuu wuxu uhi yakdibu fii xadiiii xadiidka nabigu markuu sheegayo beenta uma gabalo bu yihi ninkani biy uma gabado inuu nabiga been ka sheego waxba kuma aha waa lagu yaqaana xadiid been inuu sameeye horta masaladan haddii mararka qaarkood waxaan uga jeedaa laguu sawira xadiid baa ku soo arooray lagu yidhaahdo waa been taasee horta isdhinac iska mari arrintan masaladani laba masala muhima in lagu baraarujiyo ama saddex masalaaan idhaahdo kow qofku horta muslim markii uu ahaa biyaqiinin si lahuba uu ahaa muslimkii uu ka baxay lama dhihi karo ilaa wax lagaga baxo oo la hubo uu la yimaado marka la leeyahay haddaba walaa nukhriju axada min ahli اlqiblati min alislaami bidanbin marka lagu leeyahay maa lam yastaxil waxa lamidkihi dembiga laga hadlayaaye ahlusunna waljamaca madhabkoodu waa waxaan arkaanu arbacada ahayn wax masaladan ay ku saabsan tahay salaada soonka soomka zakada iyo xajka kuma jiraan mid waliba aimatu sunna qayb ka mida waxay qabaan haddii uu soonka ka taga qaar baa qaba inuu gaal yahay haddii uu zakada bixin waaye qaar baa qaba inuu gaal yahay haddii uu salaada tukan waaye iskaba daayada hadduu xajka aadi waayena qaar baa qaba inuu gaalka yahay gaal yahay masalada khilaafka ugu yari ugu fududi waa masalat lxaj masalat lxajna qaar baa culimmada u daliishay daahirka qur-aanku qofkii xaj intuu ku waajibay cudurdaar la-aan xajiyi waaya inuu diinta ka bixi oo gaaloobi ilahay markuu suurat ali cimraan yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila maxaa ku xiga waman kafara fain allaha anina cala caalamiin xaj baa laga hadlaya sooma cumar radi allahu canhu waxaa ka sugan xataa ibnu kaiir aadan tafsiirkeeda ku soo aroorinayaa inuu masaajidka ka istaagay xilligii khilaafada uu haystay saxaabada u joogeen cilin kartan aan la arag wuxuu yidhi waxaan damcay inaan dad diro oo baadiyaha iyo tuulooyinka la soo maro oo dadka xajka ku waajibay iaan xajka aadin la soo ururiyo fa afrida calayhim aljizyata jizyada nimanka yahuudiya nasaarada laga qaado aan ka qaado markaasuu wuxuu yidhi weliba maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin maa hum bimuslimiin saddex jeer ku celiye saxaabadii fadhiday xilligii cumaree la buuxay cid tiri cumar baa ka daysi lama arag marka masalada ugu fududi khilaafka ugu fudud uu ka taagan yahay markay masaladaa tahay bay culimmadu markay masaladan qadiyadan ka hadlayaan waxaa weeye qofka marka la leeyahay dembi uu galay isagoo muslim ahaa waad gaalowday dhihi mayno horta afarta arkaanuul islaamka ee tawxiidka ka soo hadhay kumaba jiraanba ta ahlu sunna khilaaf baa ka wada taagan allaahumma mas'alada salaada oo saxaabada ijmaaceeda amahane waqad qiila xudayfaa khilaafayna waa la yidhi in saxa hadduu khilaafka xudayfaa saxo marka masaladan wax qeyd shardiga koowaad ee qeydkaad ogaanaysa waxay tahay taxaawi baad ugu tegi ismaaciili baad ugu tegi saabuli baad ugu tegi kutubul caqiida masaladan qodobkan aad baad ugu tegi weligaa waxaa laga hadlayay inay kuu hoosgelin arkaanu lislaam alarbaca maaha sida rag badan oo culimada ibn abilciz fi sharxi taxaawi iyo sheekhulislam ibn taymiya rag badan ay ka hadleen ay taqriiriyeen masalada waa masale marka dembi kuma gaaloobaya markaan leenahay dembigu arkaanu larbaca kuma jiraan laba marka laleeyahay qofku diinta wuu ka baxaya qowlna waa kaga bixi karaa caqiidana iyo niyana qalbina waa kaga bixi karaa fal iyo dhaqanuu sameeyena diinta waa kaga bixi karaa masaladaasi waa masala nawaaqid اliimaani walislaamu halkan aan lagu faahfaahin karin mualifkuna dhowr arrimood buu ka sheegayoo aan boqolkiiba shan dhannayn inta uu ka sheegay diinta looga baxo boqolkiiba shan ma dhanna haddaba hadalka uu leeyahay qofkii intaa aan samaynin muslim muumina weeye waxaan ku fasiri karnaa waan dhihi karnaa haddii aan ta'wiil u samayno mualifka raxima allahu tacaala intaa iyo wixii lamida baan ugu daraynaa intaa iyo wixii lamida haddaanan intaa iyo wixii lamida ku darin intan keliya ma ahane in badaan baa haddii la sameeyo diinta banaanka laga noqon qofka laba arrimood yaan la ysku qaldin marka in badan waxaan arkaa rag badan oo ama muxaadarooyin jeedinaya ama masaa'ilkan alimaan walkufru ka hadlayaay oo usuusha masalada lafteeda aanay u caddayn baan arkaa casharaduu ka duubi kitaabbuu ka aqriyi muxaadaruu ka jeedin isaga laftiisana halkaa dhuntaa u dhaarsanayn masalada waxaa la isku qaldi war falkan iyo qowlkan waa lagu gaaloobaa iyo qofkan waa gaal waa kala low qofka waxaa dhici karta fal gaalnimaa inuu sameeyo laakiin cudurdaar uu yeesho markaad falkii ka hadlayso oo waxaan kufri diinta looga bixin ma yahay mise ma aha wuxuu dhihi dadka yaan la gaalaynin laba mas'alo waxaan la yidhaahda tawafuru shuruuطi waintifaau lmawaanici uma baahna ninka way u baahan tahay yidhaahdana nin bidca iyo baail keenay wey falka iyo qowlka marka la xukumayo falkan waa fal lagu gaaloobo qowlkanna waa qowl lagu gaaloobo tawafuru shuruuط intifaa lmawaanic hadduu keeno imaa jaahilun aw mulabisun nin dadka inu wax ka qaldan raba ama jaahil aan wax garanaynin wey markii xukumka iطlaaqa caamka la iطlaaqayo qofkii saa yidhaahda ama waxaa sameeya waa gaal la yidhaahdana tawafuru shuruuطi intifaau mawaanic uma baahna qof mucayana maadan xukumin qofkii markii halkaa la joogo yidhaahda shuruudiyo mawaanicdiina imaa jaahilin aw mulabisun wey markii uu qof inoo yimaado haddaba wixii lagu gaaloobaya dhex dabaashay war qofkan maanta waxay ku dhacye ma gaal baa la yidhaahdo baan leenahay mayha ku degdegin shuruuddii ma dhammaystiranta jaahil amuu ahaa amuusan waxan ula kasba u dhihin amuu carabku kaga dhacay amaa la qasbay amuu ismoodayo inuu saxan yahay waxyaabo badan baynu ka eegin markii ay hebel soo istaagto wey ilaa hebel baa sameeye muxuu xug gaal banu saaslaam ay soo gaarto annaga shuruud iyo mawaanic baxigeedu maba yaallaba saa darteed waxaan leenahay man sajada lisanamin fahuwa kaafirun waxaad dhihi shuruud iyo mawaanic waxaa lagu leeyahay haddii aan majaalilcilmi la joogo uskut yaa jaahilu jaahil baa taxgaranayna amus baa lagu dhihi masalada qof miisaaranoo maxkamad saaranoo xukumayna ma yaalle qowl iyo ciddii tiraadoo guud baan xukunay haddii ay wadaadadu idin yidhaahdaan waxaa ninkii sameeya waa gaal waxaa waa lagu gaaloobaa macnaheedu ma aha hebel oo sameeye markaad aragto in wadaadku ku yidhi hebel waa gaal waxaa dhici karta wixii inuu sameeyo ilaahay khayrkii haddii loo sujuudo kufri ma kanisa maaha way tahay soo maha isagun qofku wayn kufri inay tahay haddii u sujuudana mucaadi bin jabal shaam markuu ka soo noqday ee nabigiisa uma sujuuda nabiga nabigu waad gaaloode ma dhihin sujuud ligayrillahina waa kufri wuu sheegay isagii tani lama ogol wuxuu iyagoo dadkooda ixtiraamaya u sujuudaani maya bay nabi salaam qofku markuu jaahil ka yahay in la baro u baahan yahay macnaheedu falkan inaan lagu gaaloobin maaha ee isaga cudurdaar la wey taasi goormay timaadaa qof shaksi mucayan marka la xukumayo qofku hadduu aayad kitaaba diido ama aafaar iyo sunno nabiga ka sugan uu diidaayey uu og yahay inay ka sugan tahay diinta uu ka bixi haddii ilaahay kayrkii wax u gowracana irina salaati wa nusukiibu garan marayo isagana waa ka bixi haddii ilaahay keyrkii u tukadana idinkaa u tukataan horta ilahay u tukataan mise kale cidkaa u tukataan doortaan faradka iyo sunada waajibka iyo sunada yaa idinku waajibiyey soo ilahay maaha amay cid kale idinku waajibisay faradka sunadana idiin jiraysay ayib ka warrama ninka rumaysan salaadaha iyo cibaadaadka dhanba waajibkoodana ilaahay kheyrkiibaa ku waajibiye dadka sunankoodana ilaahay kheyrkiibaa u sameeyey ninkii waxaa rumaysan waa gaal ninkii saasay tahay yidhaahdana ama anigaa jibeen yidhaahdana waa gaal laakiin qof rumaysan markaan aragno oo wixii rumaysan waxaaba laga yaabaa waxan wuu akriyaaye macnaheedaba ma yaqaanee ha kula degdegin oo laba miimlayowa haku deg laba miimlaha haku degdegin ninba wuxuu laba miimlo waayaha dambe waa qoonsaday maxay yihiin waxbaa sheegi ma daliili buu ku dhihi horta ka horraysa markaad yiidta mushrik baa daba socod yii marka hawsha mushrika mucayanka ayaan lagu degdegin manaaqibkay ku qoran tahay waxaa ku qoran manaaqibka in sheekh cabdiqaadir faradkiyo sunnadaba dadka ku leeyahay farad iyo sunno cibaadaadba manaaqibka waxaa ku qoran sheekh cabdiqaadir baa dadka ku leh cilmiga adduunka la yaqaano diin iyo adduunbana sheekh cabdiqaadir baa siiyey aniga ma dhihin manaaqib qoranta yaa yaqaana oo haddaan qalda iga saxo gacanta taagay waxaa ku qoran manaaqibka walaa caalimun ilaa bicilmii caalimun walaa saalikun ilaa bifardii wa sunnatii walaa caalimun nin duniyada cilmile ma jire ilaa bicilmii caalimun cilmigaybuu caalim ku noqday walaa saalikun ay mutacabbidu nin cibaadaystana ma jiro ilaa bifardi waajibaadkaygii iyo wa sunnati sibooyinkaygu baahan haye qoladii kitaabkaa rumaysnayd faradkiiyo sunnada yaa kule hadda qadee khatara waay barkanka ha u dhaafin wixii simeeye marka ilaahay keyrka haddaan tukaloo tukadana kufriya gaalnimo weeye isagaa igula haddaa tira keyrka waa kufriya gaalnimo weeye marka qofkaan intaa samaynin haddii uusan wax lamida ku dhicin oo diinta looga baxo daahirka qofku islaam buu hanaya midda kale markaan qofku waa muslim leenahay macnaheedu malihin annaga qalbiga iyo daakhilku iimaanka iyo muminka yahay kaliya waxaan leenahay daahirkiisu waa muslim annagana daahirkaa nala amray daahirkaasaan kula dhaqmaynaa wixii u qarsoonna isagii rabbigiibay u taallaa howl annaga noo taalla maha waxa u qarsoon bannaanka hadduu soo dhigana waanu kula dhaqmin haddii isagu qarsaday hoosta ku haystana annaga hawl noo taalla ma ilaahayna nooma dirin mana noo ogolaanin wsal allah waslama calaa muxamedin wala subxana allah alhamdulilah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan filayaa casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay masaa'il inta aan la gudagelin in dadka jid loo bixiyo ay u baahan tahay sida waxa laga hadlaya ay la socdaan oo casharkeenna uu ka bilaabanayo mualifku raximah llahu tacaala inuu yidhi وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه وقول الله للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم يوم عرفة وقوله إن الله خلق آدم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني سمعت ربي إني رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا إلى آخر كيسي qadiyada maalifku raxma allahu tacala halkan uu kaga hadlayaay waa qadaayaadka sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala haddaba markii laga hadlayo sifaatku haddii aan wax badan in la faahfaahiyo aan la isku dayin ama horudhac iyo qofku sida uu nusuusta u fahmaya aan loo bayaaninin aymo badan oo salafkii ka mida waxaa laga soo guuriyey inay dhibsan jireen dadweynaha aan nusuusta wax badan fahmaynin cilmiga iyo duruqdiisana aan aqoonta u lahayn in axaadiis iyo adilada sifaadka lagu dul akhriyo lagu dul dareeriyo iyagoon say wax u jiraan loo sharxaynin amaan loo sheegayn aymo badan baa laga soo guuriyey raxmatullaahi calayhim hadee sifaadka keliyana maahe mas'alo kasta oo diin oo laga hadlayo oo qofka aada la hadlaysaay aanu fahmi karin waxa aad ka hadlaysa iyo waxa aad sheegayso ma wanaagsana in sabab loogu noqdo inuu si qalada wax u fahmo walidaalika waa kay ka sugnayd amiiruulmu'miniin caliy bn abi aalib radia allaahu canhu inuu yidhi xadisu nnaasa bimaa yacrifuun dadka waxaad u sheegtaan waxay garan karaan oo caqligoodu gaari karo aturiiduuna an yukadaba allaahu warasuuluh ilahi rasuulkiisa in la beeniyaad doonaysaan dadku waxaanay garan karin ama caqligoodu uunan fahmi karin aada u sheegtaan ama iimaankooduba aanu gaarsiisnayn in markii loo sheegaba horey ay ka rumeeyaan sidoo kale ibnu mascuud radi allahu canhu waardaahu waa kii lahaa ma anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tabluغhu cuquuluhum ila kana libacdihim fitna ma dhacda buu yidhi inaad dad ku sheegto xadiiث iyo daliil aad u akhrido aan caqligoodu fahmi karin ama garashadooda iyo aqoontooda iyo iimaankoodu aanu gaarsiisnayn inay iska qaataan ilaa qaarkood baa ku aafooba oo ku fitnooba arrinta saasoo kaleetaa waxaa muhima dadka waxa loo sheegayo in hadiya goor la tixgeliyo oo la ilaaliyo waxa garaadkooda iyo garashadooda iyo caqligooda iyo aqoontooda ay gaari karto taasina qadiyad shariicada keliya khaas ku ah maaha waa qadiyad culumta oo dhan taabanaysa wey haddii dadweynaha inta loo yimaado masaa'il dhaqaale oo ayna fahmi karin laga hadlo oo qofku dadweynaha uu u yimidi laga yaabo qaar ka mida inay fahmayaan laakiin cuquudda waaweyn adduunka maanta ka jirta iyo suuqyada boorsadu say u shaqeeyaan iyo aan sharxi haddii uu yidhaahdo ama uu xukun iyo waxyaabo ka sheeg sheego dadka badankii inaanay garan baa laga yaabo inuu wuxuu muxuu ka hadlaya muxuu sheegayaa muxuu sheegayaana adduun markay tahay way saalan tahay laakiin diin ilaahi oo la sheegaya dadku hadday gaaraan muxuu sheegayaa muxuu aqrinayaa waxa waxa la fahmi karaaba ma aha dadweynihii khatar baad gelinaysaa ummaddii khatar bay gelaysaa haddaba qadiyadda saas oo kaleeta ah buu mualifku wuxuu ku bilaabay mimaa lam yabluqhu caqluka caqliga baanu gaari karin saa darteed mas'alada intaynaan gelin waxaan rabaa saddex arrimood inaan ka hadlo oo mid waliba wakhti yar insha allahu tacaala aan soo koobkoobo oo qofkii wax qari'i kara ama kitaabtu isagu ka bogan karaay halka uu kaga dhargayana aan u tilmaamo mas'alada koowaad aan rabo inaan ka hadlaa waxay tahay sideedaba qofka muslimkiihi markii masalo diina laga hadlayo ama xukun diina in la gaara la doonayo ama waxaan diintu maxay ka qabtaa la yidhaahdo khabqaabkuu ka ogaan karo ee guud ahaan kitaabka ilaahi iyo sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam ee soo arooray uu ku salaynayo marka uu wax ka fahmayo ama diin ka qaadanayo waxa uu ku salaynayo qadiyadda hadal inaan ka idhahdaan doonayaa qadiyadda labaad aan raba inaan wax ka idhaahdo waxaa weeye sifaadka ilaahay marka laga hadlayo waxyaabaha ay lama huraanka tahay inaad tixgeliso oo maankaaga iyo aqoontaada iyo maskaxdaada aanay ka maqnaanin ee muhimka ah si aadan meel xun uga dhicin qadiyada saddexaadaan raba inaan wax ka ihahdaa waxay tahay waa sifaad ilaahay iyo waa asmaa ilaahay marka la leeyahay ee xujo iyo daliil loo raadinayo daliilkaa waxa ay tahay inaad ka tixgeliso ood ka eegto ood ku miisaanto ood ku qiimayso ood ku salayso baan rabaa iyadana kelimad yar inaan ka idhaahdo midda koowaad haddaan ka hadla guud ahaan shariicada islaamka caqiidiyo axkaam iyo akhlaaq midkay dooni ha noqoto wax lagu dhaqmayo iyo wax taariikh horeo tegay oo laga hadlayo iyo wax mustaqbal soo socdaoo la tilmaamayo oo la sheegaya ha noqdo wax lagu dhaqmayo ama wax dhaqan iyo rumayn la isugu darayo ha noqdo ama wax la rumaynayo keliya ha noqde dhowr arrimoodba waa muhim inaanay kaa maqnaanin haddii midi ka hoos baxdo waxay u badan tahay mabaadi'daada diineed inay meel xunaad ka dhacdo qadiyadda koowaad ee lagaa doonaya waxaa weeye kow aliimaanu bijamiici nusuusi alkitaabi waassunna kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wada jir inaad u qaadato oo aad u rumayso oo aadan midna mid ka leexinin aadan dhihin aayadaha qaar baan ogolahay qaarna yeeli maayo oo aadan dhihin axaadiid qur-aankaan ogolahay oo axaadiid ma ogoli oo aadan dhihin axaadiidta qayb baan ogolahay oo qayb baan diidanahay diinta ilaahay in la kala reebo rabbi waa diiday ilaahayna wuxuu inagu yidhi isagoo qola dhaleecaynee reer bani israa'iil ahaa afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd kitaabka ilaahay miyaad qaybna qaadanaysaan qaybna diidaysaan qofkii yidhaahda kitaabka ilaahay qayb baan qaadanaya qaybna waan diidayaay famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati اddunya waywma alqiyaamati yuraduuna ila ashadi اlcadaab wama allahu bigaafilin cama tacmaluun qofkaasi cadaab buu ku dambaynayaa qof ilaahay rumeeyo muslim ana ma aha qofkii yidhahda diintaanu qaybna waan qaadan qaybna qaadan maayo ama yidhahda qur-aanka qaybna waan ogolahay qaybna ma ogoli ama yidhahda qur-aan baan ogolahay ee sunno nabi ma ogoli marka la leeyahay fatu'minuuna bibacdi ilkitaabi ee culimmada qaar waxay yidhahdeen sunnadu waa ka mid say ka mid u noqotay qowlahu tacaala fii suurati alxijri inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun dikrigaa kitaabka iyo sunnada u soo wada galeen nabi maxamed ilaahay waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wax kastoo diinahay uu inoo sheegay in wax rabbi ka yimid uu yahay wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa waxa uu ka digay nabigeena calayhi salaatu wasalaam in kitaabka ilaahay baan rumayn sunnana qaadan maayo la yidhaahdo markii uu lahaa laa ulfayanna axadukum muttaki'an calaa arikatihi yaatiihi اlamru mima amartu aw nahaytu fayaquulu maa wajadna fii kitaab illahi akhadnah yaanay soo gaarin midin ka miday inuu sariirtiisa isaga jiifo oo wax anigu aan faray dadka ama aan ka reebay la soo gaarsiiyo oo loo sheego kadibna uu yidhaahdo annaga qur-aanka ilahi iyo kitaabka ilaahay baanu qaadan oo macnaheedu ay tahay xadiid iyo waxaan naqaana iyo waxaan dan ka leenahay iyo waxaan ka yeelayno midna ma jiraan saa darteed mabda'aada aasaasigeed ka duulayso diintaada caqiidi iyo camal bana aad ku salaynaysayo waa inay noqotaa aliimaanu bijamiici nusuusi alkitaabi wasunna kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ka sugan mar kastoo ay kuu timaaddo inaad rumayso siday tahayna aad u qaadato in lagaaga baahan yahay waxba yaanaan ku dheeraanay qadiyadaasi waa qadiyadda koobaad oo haddii ay kaa hoos baxdo ood kala xulasho iyo kala doordoorasho aad gasho oo qaybna aad qaadato qaybna aad beeniso afatu'minuuna bibacdi ilkitaabi watakfuruuna bibacdi maadgeli taasi waa qadiyadda koobaad qadiyadda labaad ee aasaas mabda caqiide inay ku noqoto la doonayaa waxay tahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilka diinta oo dhan asal iyo faracba way kulansadeenoo way caddeeyeen ilahay kitaabkiisa waxba kagama tegin waayo ilaahay baa wuxuu nagu yidhi maa faradnaa fi lkitaabi min shayin kitabka waxba kamaanan tegin wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shayin waxaa kaloo heshay qur-aankani been abuurad inuusan ahayn walaakin tasdiiqa aladii bayna yadayhi wa tafsiila kulli shayin wax kasta waa lagu caddeeyey wax kastoo masaa'ilka diinta ah ama usuul aan ku magacaabno masaa'il usuulo waaweyn ha noqdaan ama ha noqdaan furuucaan lagu magacaabo masaa'il yaryar ha noqdaan ama caqiidada ha noqdaan ama axkaamta ha noqdaane kitaabka ilaaha iyo sunnada nabigu way soo koobeen nabiguna alay slam waa ka yidhi markii ugu dambaysay laqad taraktukum calaa mili lbaydaa waxaa idinkaga tegay meel cad oo dharaar oo kaleetaa leyluhaa ka nahaariha habeenkeediiyo maalinteedii isku mid yihiin laa yaziiqu canha ilaa hari qof alaagsamiin baa ka leexan saa darteed baa ilahay inagu yidhi diintiisa alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii diintii waa idiin dhammaystiray haddaba diintii ilaadu dhammaystiray diinta iyo kitaabka iyo sunnaduna wax kastaba ay sheegeen caqiidadaadii iyo camalkaagii inaad cid kale u doonato ood ka daydaydo waxaan diintii kitaabka iyo sunnadahayn ka dhex daydaydaay waa waxa lagu dhumo ee lagu baadiyoobo weeye asalka caqiidadaadi iyo diintaadu waxaan kitaabka ilaah iyo sunnadu aynan sheegin oo aanay caddaynin diin iyo caqiidadaad ka dhigata maaha saa darteed haddii lagu yidhaahdo masaa'ilkan kitaabka iyo sunnadu kama hadlin ee meel kalaynu u doonanaynaa in dariiq baadi a la qaaday waad ogaan oo waad isaga soo hari haddii lagu yidhaahdo masaladan diin inay tahay ama camal iyo axkaam ha noqoto ama caqiide iyo wax la rumeeyo ha noqotee kitaabka inoo kaadiyo meel kalaynu bal wax ka soo fagaynaa haddii lagu yidhaahdo in jidkii xaq ahaana laga weecday dariiqii ilaahay uu jideeyena aan la qaadin baad ogaan saa darteed markaad ka caqiideynayso iyo markaad camal diin ku dhaqmayso adigu haddaad aqoonteeda laynahayna kitaabka iyo sunnada waad ka heli haddaadan aqoonteeda sida looga helo lahayna dad kaleh baad raadin oo sida kitaabka iyo sunnadu ay wax walba u caddeeyeen kuu qeexi iyo kuu faahfaahin taana waa qodobka labaad ee muhimka ay tahay qof kastooo muslimi inuu ku saleeyo caqiidadiisa iyo camalkiisa diineed kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam masaa'ilka diinta kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay qeexeen ay caddeeyeen qadiyadda labaadee inay midda iyo caqiide kaa noqoto oo wax ku salaysa loo baahan yahay waxaa weeye kitaabka ilaahay iyo sunnadiisa toona wax iska hor imanaya oo isduqaynaya oo iskhilaafsan ma laha ilaahayna wuxuu yidhi walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira iskhilaaf badan bay ku arki lahaayeen laakiin diinta wax iska hor imanaya waxa loo waayey wax isduqaynaya waxa loo waayey wax isburinaya waxa loo waayey ee ilahay bay ka timid dhammaanteed aadamaan sheegin qof aadamaan soo alifin marka ilahi wuxuu yidhi allahu nazla axsana alxadiii kitaaban mutashaabiha كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم buu u rumaynayaayo jidkoodii buu hayaa haddaba waxyuu ilaahay ka yimid iskama hor yimaado hadalka aadamaha isduqeeya qaanuunka iyo xeerarka aadamaha ay samaystaan baa dhowr beesigsafhayd iyo dhowr qodob markay qoraan marka dib loogu noqdo baa muran iyo dhinta laysu galaayo kan iyo kan kanaan qaadan anna kanaan qaadan baa laba dhinac loo kala dareeraa saas darteed baa aasaasku wuxuu yahay inaad ogaato kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iskama hor yimaadaan adiguna waa inaad ka dheeraato inaad ka shaqayso inaad wax iska hor keento ood hadaf iyo mabda ka dhigato waxaa dhici karta siday aayaddan iyo aayaddan isu leeyihiin ama xadiidkan iyo xadiidkan isu leeyihiin inaad aqoonteeda garan weeyoodan gaarin cudada kutub bay ka alifeen wax kastoo qofku uu moodi karo inay iska hor imanayaan axaadiis oo kaleeto waxaa ka mida mukhtalifu alxadiidi waa imaamu shaafici waxaa ka mida mukhtalifu alxadiidi waa imaam ibnu qutayba waxaa ka mida mushkil alaahaari lilimaam taxaawi iyo keyrkoodba kutub baa laga qoray wax kastoo nin kastoo ah cilmi gaabah oo kitaab gaablowa oo aqoon yaro aan aqoontiisu aanay ku fillayn uu moodi kara inay iska hor imanayaan markaasaa wax kastoo la sheegay ragga aimada mashuurka ku harinta waxaa ka mid ah imaamu laima maxamed ibn isxaaq ibni khusaymata raxmat ullaahi calayh ilaa uu ka dhihi jiray manaabirta war diintaydan aqoonin aafaarta iyo sunanka iyo asbaabta cilmiga aan idin dhaadhicin war ninkii laba aayadood iswaafajin waaya ama laba xadiid iswaafajin waaya ama ayo xadiid ay isaga dhigaan ha noo keena annagaa tusayna say wada socdaan haddaba haddii aad aragto ay kula noqoto laba inay iska hor imanayaan mabdaw ha noqdo wax iska hor imanaya ma jiraane adigaa maskaxdaadi iyo aqoontaadi iyo maankaagu yaryahay sida abulcalaa'i almucari ha noqonin abulcala almucariga aan soo sheegnay sidiisii ha noqonin gacan baa loo gooyaa rubuc diinaar markay magteeda la bixinayana shan boqoloo diinaar weeye siday ku dhici kartaa uu yidhi yadun bikhamsi miiina casjadad hubiyad maa baaluhaa quticad fii rubci diinaari tanaaqudan maa lanaa ila asukuutu canhu wanastajiiru mowlaana min annaari yidhi laakiin loo jawaabo layidhi qul lilmucari caarun ayumaa caari jahlu lfataa wahuwa can saydi tuqa caari jaahilnimo iyo alla ka cabsilaan baa isku darmato markaas afkana waad ka hadashay jahli aqoon la-aan baana sidii neef xoolaa ciday oo dhawaaqday baa layidhi waxaa layidhi arrinta waxa keenay cizu lamaanati aklaaha wa arkhasaha dillulkhiyaanati fafam xikmat albaari markay aaminka ahaydna qaali bay ahayd markay tuug musuq maasuqoo saqajaana noqotayna way qiimiyo sharaf dhacday adigu qofku markuu qof sharafkiisa ilaaliyo yahay waad qadarisaa markaad saqajaan iyo wareerey ku aragtana maclalaawo qiima qiimo daran buu noqdaa gacantan aaminka markay tahayna waa qaali markay qiimada saqajaan noqotay iyo warwareeg iyo luqwareegna way qiimo beeshay yaa isqiimo dirtay wey marka adigu haddii aad aragta waxaa isyar waafajin weydo waa aqoon darro adiga ku haysata ee iska horimaad diinta u yaalla maaha marka saa darteed qadiyadaas labaa isku hor imanaysa iyo car labadaa ha la iswaafajiyo labadaa meel kala geeyo markii nas laguu sheegay intaad mid kale soo qabato ka leefedamaanigaasaaiyo iyaaka inaad samayso maalin maalmaha ka nabiga alai salaam baa gurigiisa isagoo ku jiraa saxaabadu meel banaanka ah bay masaa'il ka murmeen kan aayad buu la soo boogay kana aayad buu la soo boogay markuu dhawaaqoodii maqlay riwaayadka qaarkood masaa'il qadara inay ka haleeyeen bay tilmaamayaan waan dib ka sheegi doona insha allahu tacala iman bilqada walqadar markaan gaaro nebigu isagoo aadu caraysan oo wejigiisuu guduutay buu intuu soo baxay buu wuxuu yidhi maka saasaa la idin dirsaday ma kitaabka ilaahay inaad qaarkii qaarka kale ka horgeysaan baa la idinku talagalay kitaabka ilaahay markaasuu ka hadlay nabiga alai salam wuxuu yidhi kitaabka ilaahay waxaad garataan naqaata ku dhaqma waxaad garan weydaanna ciddii garanaysu geeye ama u daaye qadiyadaana waa qadiyad saddexaad oo muhima kitaabka ilaahay iyo sunnadii sunnadiga maca nabigana alai sl slam wax iska hor imanaya ama isduqaynaya ana isbaraanbaraya ana isburinayaaye ma laha waa madda aan ka doodaya ka garab midnayn inuu ka mabda muslim ahaan kuu noqdo qadiyada afraad ay muhimka tahay inay meel kuu noqoto waxaa weeye haddii la isqabsado oo waxa dadku isu khilaafaan oo masalo diina laga doodo kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga calay sala slm lagu kala baxa wey raddu tanaazuc ila alkitaabi wasunnati ummaddan muslimiintii aqoontoodu way kala duwan tahay ikhlaaskoodi iyo ahwaan raacitaankooduna waa kala duwan yahay fahamkoodu iyo caqliga ilaahay ugu deeqaysiyeyna wuu kala duwan yahay madaarista ay ku soo kala koraan iyo macalinka masalada ka majara habaabin karana waa u kala duwan yihiin haddii masalo diin ah laysu qabsado ama xukun iyo axkaam waajib iyo sunno iyo xalaal iyo xaraam ha noqoto ama masala caqiida ah ha noqoto ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisii ama aakhiriyo adduunkeero la xiriirta ha noqoto waxaan diinta ilaahay ka mida haddii la ysku qabsado waa inuu mabda'a meelkaa yaalla noqdaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga inay kala bixin ee falsafada yuunaan iyo qaanuunkii cilmulkalaamka iyo manaatiqada iyo dejiye aristo iyo aflaatuun aan aadan aadin anu caqligaygiiyo maskaxdaada sayla noqotaan diin ku kala baxaynaana aadan dhihin odayaal iyo rag telin jiray iyo kaabaqabiilaan u noqonaynaana aadan dhihin meelaha wax lagu kala baariyo cilmi baarista iyo cirbixiyaanada iyo kuwa hawada dabagaliyo xarumaha bashaybaarka iyo xarumaha sayniskan u noqonaynaana aadan dhihin wuxuu haddii uu din yahay kitaabka ilaahi sunnada nabiga aan ku kala baxnayna tirada wey fain tanaasactum fii shayin fariduu aabbayahiiyo yidi maa la yidhi fariduuhu ila allahi warasuuli kitaabka ilaah iyo nabigu intuu noolaa kadibna sunnadiisa calay slam u noqdo wama ikhtalaftum min shayin faxukmuhu ila allah xukunkiisa ilahigaa idin kala saaraya saa darteed waa inay mabaadida aasaaskaha noqoto ummadda waa iskhilaafi laba isku mabda dhowga masale isku qaban xukun mas'ale kula yar iyo tu kula weyn baa la isku maandhaafi ninba meel buu ka miisi xaq iyo baatilka waxaa lagu kala gartaa ninka xun iyo ninka fiicanna lagu kala saaraa masalada sax iyo qaladkana lagu kala ogaadaa miisaanku waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayh salatu wasalaam masaladaas inay meel kaa taalo wey haddaanay meel kaa oolin oo hadalba sidanu yirin baa dhihi waa inayna mas'aladu noqonin idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami xadaami hadday la hadasho keeda unbaa runa inayna noqonin wey rag bay kaga dhegan tahay dariiqay kaga dhegan tahay marba sheekhiiba saa yidhi haddii la yidhaahdo tiijaani dheh shaadani dheh rifaaci dheh fulaan dheh callaan dheh jinniga jaan iyo shaydaan haddaa rabto marba sheekhu dariiqihiibaa saa la yidhi haddii la yidhaahdo waa bas nina imaam faqihi iyo axkaam bay kaga dhegan tahayoo ku abu xaniifu ku dhegan yahay kuna maalik buu ku dhegan yahay kuna shaafici buu ku dhegan yahay kuna mid kale yaxya ibni xambal waxbuu ku dhegan yahay oo kitaab iyo xadiis kasiyo aayad kasta haddaad akhriyo wax kaa yeeli maayo xanafiyada waxay dhaheen kitaabka hidaaya la yidhaahdo ee markhiinaani hidaaya kitaabka la yidhaahdaaye nasakha kulla shayin qablahu qur-aanka xataa lagama soo reebi wax kastoo isagoo ka horreeyey kitaabkaasaa nasakhoo baabiiyey saas darteed waxay dhaheen nas kasta oo khilaafa imaamku sida uu yiri ama waa mansuukh ama waa muawal waa la taawiil macno kale lagu fasiri manaa waxaa noqday marjica asaasiga qowlka imaamka soo maaha laa sheekhu ariiqadaada walaa sheekh adiga muftiga kuwa walaa kooxda iyo ururkaa ka tirsantahay madaxdooda iyo hogaankooda iyo shuuradooda iyo golahooda sare walaa cidda aad ku abtirsato walaa wadaad reerkiina wadaad u ahaan jiray midna maaha marjica lagu kala baxayo ee masalada diinta lagu garanayo xaq iyo baatilkeeda waxa lagu kala baxay waa inay noqotaa kitaab ilaahi sunno oo haddii lagugu yeero oo la yidhahdo kitaabka ilaahi sunnada aan ku kala baxnaa aadan murad iyo qajajacadan ka keenin oo aad ku dhaqanta qowlka ilaahi uu yidhi inamaa kaana qowla almu'miniina idaa dacuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu eh samicnaa waatacna waanu maqallay waanan aqballay inaad noqoto wey qadiyadaasna waa qadiyada afraad ee muhimka inaad ku baraarugto qadiyada shanaad ee muhimka inaad ku baraarugta waxaa weeye dawaahirta nusuusta kitaabka iyo sunnada iyo macnaha ka muuqda ay tilmaamayaan waa midka ilaah iyo rasuulkiisu ay ula jeedaan ilahay kitaab buu soo dejiyey nabigana calay slam sun buu ku hadlay ummadda kitaabka waxaa loo soo dejiyey in xujada lagu ogo oo xaq iyo baatilka loo kala caddeeyo nabiguna calayhi salaatu wasalaam intaa wuxuu ummadda u dhex joogay inuu xaqa ugu yeera baatilkana uga digo haddaba waxay kitaabka ilaahayna luqad buu ku soo degay dadkana qur-aanka markay maqlaan macan leeyihi ka muuqda sunada nabiga cas nabigu umadii la hadli jiray waxbuu u amri jiray waxna waa ka reebi jiray waxaa sameeyu dhihi jiray waxaa daayu dhihi jiray waxa waa xun yahay buu dhihi jiray waxa waa fiican yahay buu dhihi jiray hadalkiisa sidaa ka muuqata ee la arkayo middaasuu ula jeedaaye halxeraala ma aha kitaabka ilahi iyo sunnada nabiga alai salaam waxaan uga jeedaa dadbaa waxay yidhaahdeen kitaabkan baduhaa nusuusta saad arkaysaan maba looga jeedaba diintuna waxay leedahay baatin iyo daahir daahirkana waxaa ku cadhaqdhiga oo ku qabsada qolo aadan ilaahay hanuun iyo iimaan samay isiin saa darteed min albaatil ilqowli waxaa ka mida ninka saawi la yidhaahdo xaashiyadiisa tafsiirka qur-aanka fii suurati ilkahfi markuu leeyahay walakhdu bidawaahiri nusuusi ilkitaabi wasunnati min usuuli ilkufri waxyaabaha diinta looga baxa waxaa ka mid a ilaahaybaa saa yiri iyo rasuulkaa saa yiri inaad iska qaadato bajinimada intay leegtahay idinku fiiriya ilahay kitaabka muxuu soo dejiyey lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda arusul ilahay wuxuu yidhi qur-aanka markuu ka hadlayey qad bayannaa lakum alaayaati aayaadka waanu idiin caddaynay qolaa waxay yidhahdeen daahirka nusuusta loogama jeedo waxaa arki jiray soomaalida laba loo qaybsanaa waagi hore axkaamley iyo suufi dariiqaliya loo qaybsanaa in labadaba isku darana waa jiri jiray qolyaha suufiyadan diin akhrisanin ee calamada wata ee meelaha dikriya ee meel xaraqa iyo cilmi iyo minaaji qaasimi weligood aan fadhiisanin markay yimaadaan majaalista minaaska iyo axkaamta lagu akhrisana noogu yimaadaan waxayna dhihi jireen axkaanley indha qanjid indhahooda waa unhara ku yaallo nuurkaba iyo waxa baatilkaaba uma dadhaalo midba waxaad leedahay war waxaan ilaahay siyan yii culimadana sina waa side wax waa cilmi daahirkiibuu ku leeyahy baatinka miyaa taqaanaa adigu siddeetan iyo shantii baa waxaan soo maray nin meel badankiisugu geeyey buu wacdinaya haw sheekaynaya wuxuu wadaa wuxuu wadaba waxaan idhi adigu waxaan iska daysay waan ku naqaanaay bahasha nasrada la yidhahdaa tuntaa xaggee diinta kaga haysaa nasrada ma taqaanaa waa xadrada durbaanka la tume dumarka ee ragga la isku daro oo la heesheeso markaasuu wuxuu ka sheekeeyey sheeko aansal iyo ra-toona lahayn wuxuu yii sheekh baa wuxuu tegey magacaabi maayo qaar baa dalka ka cararo soomaalida waa walxasaasiyeen sheekh marba uu dhintay buu ahaay wuxuu yidhi sheekh hebel baajiri dhaygiisa jigjigan iskoo gurtigay buu yidhi dadka oo salaada casar ku jiruu tegey gadaal buu kaga xirtay xerta dabacana way la socotay salaada dhexda markuu marayuu tiirtiyo rashinka masaajid ka mida buu ku wareegay yidhi tawaaf buu bilaabay markaasay xertana la tawaaftay xertiisii kolay kale salaadii iska tukadeen kadib markuu dhammaystuu salaada halkii uu jooguu ka sii watay buu toddoba jeerna waa wareegeydow markay salaadii ka baxeen buu waryaada kacbada markii halkan la soo dhigay maxay dawaafi weydeen sheekh maana arkayni gab indhahay wada beelabkii ala sheekha wala sheekha wala sheekha ilaahay guu dariyo indhaha usoo noqday buu markaas waxaan ku yidhi halkaa ku joojibla xogay markuu toddobada jeer ku wareegayey minaajka waxaa ku qoray alaasa xarakaatin mutawaaliyaatin saddex dhaqaaqoo isku xigay salaada ku jirtaaye isaga salaada kaba jabin miyaaba toddoba markuu wareegayo markaasu wuxuu yidhi taas waa cilmi daahirka maxaa jira iyada cilmi baatin baa jira oo ku qoran buu kitaab la yidhahda catiid iyo batiid wargana maqasheen kutub catiid iyo batiid la wargana maqasheen masalada cilmi baatinku asalkeedii waxay ka timid nimanka hadda ismaaciiliyada loo yaqaana idinku aad ka taqaanaan laba taa'ifo oo baharada iyo yagakhaaniyiinta la yidhahdo muslim ahayn nimankaasi waxay yidhaahdeen salaadu ma ahan afartan shanta salaadood la tukanaya maaha waa caamadiiyo dadka ahlu daahirka iyo amarkaa u tahay soonkuna bishan la sooma xaqiiqadiisu maaho cilmi baatin buu leeyahay zakaduna xoolahan zake laga bixiya maaho cilmi baatin oo qarsoon bay leedahay xajkuna maka oo la aadaa maaho cilmi baatin oo qarsoon bu leeyahay waxaan yidhi bal xajka nooga bilaaba waxay dhaheen xajku waxaa loo jeedaa qubuurta awliyada oo la aado iyana xaj ah midii ismaaciiliyadu ay yidhaahdeen baa qaadiriyada usoo guurtay qaadiriyada soomaalida markaasaa manaaqibka maxaa u qoray ninkii sheekh cabdiqaadir qabrigiisa taga inuu xaj aaday inta qabriga ku heeraysanna xaramkii ay tahay xujuu ilaya fadaari kacbatun nusibat wasaaxibu lbeyti cindii walxima xarami manaaqibka ku taallaa xujuu ilaya anigiisu xajiya halkaasaa laga keenay baasha u fiirso maalin baa siddeetan iyo shantii anoo nin waxoogay sheekh dariiqoon qaraabana hala jooga intaan ka badan hawsii geli maaye baa mid suugi ordayaa u yimid tasuugin maalmaha ku daray xaggee aaday sayidii yidhi markay xajkii weynaa noo diiyeen baanu kii yara aadnay anigaa faham waayo waxaa xajkii muxuu uga jeedaa xili biyooleyda xaj u haystaada waxay jirtay sheekooyinka saddex jeer ay xajka ka bidi waayo asalka waxaa laga keenay xajka baytullahi xaraam ee maqlaysaan waa caamadii ahlu daahirka aan baatinka diinta hoos u dhaadhicin ninkii habaahidaa dhacay awliyada qubuurtooda la aaday way xajka soonkana muxuu yahay in la gaajoodo maaha caamadii ahlu daahirka wey oo baatinka hoose qarsoonay runtaa muxuu yahay waa asraarta awliyada iyo dariiqada in la qariyo wey xifdu sirri wey zakaduna xoolahan la bixiya waa caamadii ahlu daahirka ku leeyahay oo maxaa dhabta runta qarsoone baatinkaa maxay tahay markii la yidhaahdo wuxuu ku dhihi waa awliyada oo ziyaarada loo geeyo meeshu waa awliyada iyo qubuurta ay ku soo urursato haddii arkaan alislaamka isaa loo galay diintiinta kale maxaa ka soo haray wax walboo xaaraana intuu sameeyo oo wax walboo qurina uu dabaasho bu wuxuu ku leeyahay ahlu daahirkaa tahay axkaamta diinta ahlu daahirka u taallaa annana ahlu baatin baa nahay idinku banaanka sokaa tihiinoo jannada halkan sokaa laydin geyn annagana xagga hoose bartankaana la geyn hoos u dhaadhacnay taasi inayna jirin inaad ilaahay ku caabudo wey awaamirtaa lay samray salaadu waa salaada la samray soonku waa kan lay samray zakadu waa tan laysfaray xajku waa kan laysfaray diinta sidaa daahirka ilaahay tukadaydahiiway tukada u tahay sidaa ilaahay yidhi kutiba calaykum usiyaamu bay kutiba calaykum usiyaamu u tahay laydinku waajibiyey sidaa laynoo yidhi walilaahi cala nnaasi xijul beyti kacbada laynoo yidhi bay kacbada u tahay qabri aynanu ahayn daahirkaa nusuusta ka muuqda ilaahay iyo rasuulkiila jeedaan haddii aadan saa dhihin oo la yidhaahda markii xajka laga hadlayey ee nabigu xajka intuu aaday khuduu cani maraasikakum walaha awliyada qubuurtooda loo jeedo in lasoo aada aad tidhaahdo dee ereygan xijwalillahi cala nnaasi xijul beyti lagama fahmayo qabri hala aadee ilaahay muxuu ga daafaa dadku taa fahmi maayan minuu dhigu yiray haddii aad rabto hadalkaaga in la raaco ma hadalkaa tidee macnihiisa la garan karaa dadka ka doonaysaa mise waxa adiga urka kugu jireen ciyoobay baad ula jeedaada raacaleeda taasi ma bayaan iyo caddayn baa mise waa talbiis iyo dhimin ummadda la dhiminayo wey qadiyadani waxaa ka dhalan qofku muslim ma noqon kara inuu yidhahda diintu daahir iyo baatin bay leedahay muslim ma noqon kara iyaaka in lagaa dhaadhiciyo intii laguu soo humbaaleeyo oo shaatiyo waaweyn iyo cimaamadiyo timo raame iyo saalimiyo lagula soo humbado humbaaleeyo yaan lagaa dhaadhicina waxaa baatilka iyo gaalnimada hadalka murtihiisu waxaa weeye waa inaad ku talagashood ogaataa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabi cala slam macnaha laysfaray ee layska reebay laysku waajibiyey layska xaaraantinimeeyey ee daahirka taariikh hore iyo mustaqbal laga sheekeeyey baa loo jeedaa macno qarsoonoo aasan oo wadaad keliyoo gaaroo la yaqaano oon uu soo fagi oo dadku aanay fahmi karin oon dadku hoos ugu dhaadhacaynin ma jiraan ninkii keenana waa nin dhumin iyo baadiyen uga jeeda ilaahay rasuulkiisana laba mid ku dhihi karaa qofkaas inuu yidhaahdo ilaahay rasuulkiisu macnaha baatinkay ula jeedaan way garanayeen laakiin ereygan sidan ka muuqata kasbay dadka u dhumiyeen inuu yidhaahdo wahuwa kufrun iyo inuu yidhaahdo ilaahay rasuulka dadku sidaa baatinkay qarsoon bay rabeen inay u sheegaana way caddayn waayeen oo sidan bay ka noqotay eraygii oo aniga caddaynay inuu yidhaahdo wahuwa aydan kufrun gaalnimo wey labadaa mid bay ku geysay iyaaka baatin baatin baa jin lagu yidhahdo qadiyadda saddex qadiyaddaa waxaa ku lamaanay nusuusta kitaabka iyo sunnadu markii daahirkaa looga jeedo macnaheedu waxaa weeye dadkii lala hadlay way fahmi karaan waxa laga doonayo ee waxayna fahmi karino intaad gacmaha laabato aniga waxaan ma garanayo sida manaaqibkii laba laqbeeyo ahaa oo kaleeta maaha saa darteed daahirkaasaa looga jeedaa daahirkuna waa midkaa dadku ay fahmi karaan ee luqadii uu ku soo degay iyo macnihii uu ka hadlaya la garan kara weeye ee waxaan la garan karin oo walahal xiraalo ah oo in la furfuro u baahan ma aha aduu aqoon la-aan luqadda badan aqoon waa qadiyad mushkilada ku haysata wey laakiin ninkii luqadda kitaabka iyo sunnada iyo qanaan ka hadlaynaa qadiyadan kusoo gabagabeynaya qaybtan hore waxaa weeye kitaabkaa ilaahay waxaa lagaa doonayaa alcamalu bilmuxkami waaliimaanu bilmutashaabihi wixii macnihiisa aad garato waa inaad raacdo wixii aad macnihiisa garan weydana waa inaadan rumayso oodan inkirin oodan diidin ilaahna muminiinta wuxuu ku tilmaamay inay dhihi doonaan huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun huna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaatun aayado macnahoodu iska cadyahay iyo kuwo macnahoodu aanu qofka u caddaanaynin ilaa nusuus kale inuu la tiigsadoo ku caddaysta maahane qofkina laga yaabo nusuusta inuusan ku baraarugin ama aqoontiisu ayna gaarin dadka iimaankana waxaa laga rabaa waxay ohan doonaan aamanaa bihi kullu min cinda rabbina dhammaan waanu wada rumaynay saa darteed buu kii uu yaqaanana sida nabiga case uu faray ku camal falayaa kaanu aqooninna rudduuhu ilaa caalimihi cidda garanaysa u celiya tashaabuhan aayaddan ay ka hadlaysaana sidaas innaga intaa cumuuman cumuusaniin ka horsaysaaye oo waxa tashaabuhu nafdiga la yidhaahdo mas'alaan adiga kuu caddaanaynin laakiin qof kale u caddaan haddii qof waliba masaladii uu caddaan waayo ama aayaddii uu macnaheeda fahmi waayo ama xadiidkuu fahmi waayo uu tuuro nin walba diinta qaydaguu tuuray noqon soo maaha mid baa wuxuu ku leeyahay aayaddan aniga igama dhaadhici ma fahmi macnaheeda saa darteed ma rumayn karo waa inaad tidhaahdo aayadda waa run laakiin anaa garana kol labana dad garanayaa jira mid baa wuxuu yidhi saa hore wuu kusoo sheegay nabigu calai salaam markuu lahaa ibni aadamku jirkiisu uu dhammaan ilaa cajba banadihi inta yaroo lafteeda dabada korkeedaa inbaa soo hari minhu yurakabu lkhalqu iyada haddii looga soo abuurayaa qofkii ka waxaan dhihi jiray say ku dhici kartaa say ku dhici kartaa baan dhihi jiray ilaa aan arkay buu yidhi dhakhaatiirta ingiriiska reer galbeedku in jirka umaradaha intii wax laga soo qaado oo boodadii ama uxuntii haweenta laga faaruqiyo wixii ku jiray haddii lagu sameeyo waxbaa dhalan labadaga soo hadalla masalaan soo tilmaanay ahayd markaas wuxuu ku leey taa markaa arkay baa rumaystay oo hadalkii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa gaal ingiriis iyo jarmala ay baaris soo saareen ma rumaysanaysid waad garan weyda macnihiisa soo maaha aliimaanu bilmutashaabih mid kalena wuxuu yidhi xadiidkaa markaan maqlay waan la laboodaa aniga dhan baada la labooda buu yidhi waxaan qutuuba ma rabin sooma casradihiisa muuqaal maqal iyo maqal ayaan xadiidkaa markaan maqlay waan la laboodaa buri waan yaqyaqsadaa wax saas oo kaleeta ah nina waxaa la weydiiyey xadiidka nabiga ka sugan maxay diidan tahay aniga sugnaanshihiisa waxay ugama khunseeya buu yidhi wainamaa uraahu qadiyatan tatacaaradu maca alcaqli arrin caqliga ka hor imanaysa wey haddaba waxaa la doonayaa inaad ogaato diintu say u sheegtay bay sax u tahay laakiin caqligaagu inay gaari waayaa dhici karta garaad garashadaada iyo aqoontaada inay gaari waayaa dhici karta oo maalin maalmaha kamida gaarto wax kasta oo nusuusta la diidi jiray badankood hadda runtii inay u tahay baa loo tegey markaasuu qaraadka wada xoqda ninkii shalay diidanay oo dhan waxa maxaa kugu wata waa inaad xaqiijisaa wax kasta oo diintu ay sheegtay sida ay u sheegtay u jirtaa laakiin hadda haddii la garan laayahay aqoonteedin baa weli la gaarin ilahina wuxuu yihi walataclamuna naba'ahu bacda xiinin wakti kadib baan boqorkiisa sheegi doonaa adduunka ama ha ahaato ama aakhare ahaato qabayaadka waa muhim waa qaybta koowaada rabe inaan ka hadlo intaasaan ku soo koobayaa in ka badanna way jirtaa ninkii intaa ka badan iyo adiladeed iyo waxaa ka dhalanaya masaa'il tiro badan iyo faahfaahin doonaya haw noqda kitaabka labada mujalad intaan sheegnay wax wax lagu daray baa kitaab laba mujalada laga qoray cusmaan xasan cali risaalada la yihahdo manhaj listidlaal cala masail اlictiqaad risaalada dhanba qayb dhan oo ka mida baa arrimaha uu kaga hadlaya maalimka raxma allahu tacala wax badan uu soo degay nusuus iyo qaasha culimada qaybta labaadan rabana wax ka yaraada waxaa weeye intaa markaad aasaas ka dhigato ee halkaa aad ku caga dhigatee salayso ee dhigidada aad aasato sifaadka ilahay u soo noqo sidoodaba sifaad ilaahay marka laga hadlayo bay labada mas'ale iisoo hortay ku saabsan tahay marka koowaadi sifaad ilaahay marka laga hadlayo dhowr arrimood horta inay meel kaa taalo oo muran iyo doodi ka taagnayn wey masaa'ilkaa haddaad meel dhigto wax ku murjiya ama laabtaadu ay la walwasho ma seexan weydo insha allahu tacaala arki maysa masalada koowaad horta ilaahay sifaad iyo tilmaamo marka lagu sheegayo waa in aayad iyo xadiis loo helo wax kale ma jiraan laa caqli bini aadan baan boos uga furayn walaa waxay ila tahay baan boos uga bannaanayn walaa sheekh hebel baa yidhi baadan dhihi karin walaa imaam hebel baa arrinkaa yidhi baan laguu ogolayn ilaahay saasuu ku tilmaaman yahay ama ilaahay tilmaantaa ma laha aayad iyo xadiidkan meesha soo dhigtay waa inaad ogaataa caqli lagama keeno dadku waxay ila quman tahayna ilaahay sifaadkiisa laguma ogaado waa min umuuri lgaybi wey ilaahay mana aynan arag waana ku mari doonaa kitaabkeenna adduunka inaan lagu arkaynin allahuma ila ma jaraa min alkhilaafi khilaafkii ka dhacay nbigisa micraaj ma arkaysa ma arkin maahane mar haddaadan adduunka ku arkaynin wax lamidana uunan jirin wixii ilaahay kuu soo sheego ama nebigiisa intuu waxyada kuu soo sheegay jid aan ahayn oo sifaadka ilaahay lagu ogaan kara ma jiraan wax kastoo mabaadiida kale ilaahay lagu tilmaamo oo tilmaan looga dhigo oon aayad iyo xadiis lahayni baatil daana unsan iyo ra'toon aan ahayn wey qaar ba waxay yidhahdeen ilahay ku magacaabeen assaanic farsamo yaqaan waxaad leedahay adugu haaya maya midna ha dhihin aayad ilaahay saanic ku tilmaantay ma haysaa hadduu ku yidhahda maya waxaad tidahdaa nabigo ilaahay saanic ku magacaabay ma haysaa haddii ku yidhahda maya orag inaad dhaafadaysaa warya waxaas aniga ma rumeeye aayad iyo xadiid ii keen xadiid lamidi ka bax taa macnaheedu waxaa weeye haddii aayad iyo xadiid lagu keenana cala ra'si walcayn horey ka qaadan wey sooma saas darteed ninkii kuu keeni waayana bax dheh wuxuu dooni ilaahu may kula quruxsanaato ilaahu may kula macaanaato falaasifada waxaad ugu tegi alcillatu ilahay cillay ku magacaabeen marka waxyaabahaasoo dhani tiri maanaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadiisa ku sugnayna ha yeelin mid kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigoo sugan sheegtayna ha diidin taa qowl qaacida asaasha ka dhigo qabyadda labaad waa mabda ay tahay inay kaa dhaadhacdo dhammaan tilmaan kastoo ilaahay lagu tilmaamaayey sifatu kamaali wey waa ammaan iyo sharaf wey haba yaraatee hadday maskaxdaadu kuu sawirto ama ay arrintani sifa aynan fiicnayn adaa wax si kaa iyo hool duusan maskaxda adaa jiran meelaan jirin baa wax ka aragtay saa darteed alxaafid axmed shaakir raxmat ullahu tacaala markuu risaaladan la yidhahdo taxqiiqu sinni caaisha kelimat ilxikma dhexdeeda ku daabacan mujalladka la yidhahdo uu leeyahay wuxuu la doodaya nin la yidhaahdo cabaas maxamuud alcaqaad ninkaasaa wuxuu qoray kitaabu ku magacaabay asidiiqatu bintu sidiiqati caaisha ka hadlay radi allahu canha markaasuu wuxuu ka hadlay masalaha caaisha markuu guursaday nabigu miyo yarayd mise way weynayd waxbuu soo walaaqay waxbuu soo walaaqay waxbuu soo qasay waxbuu soo walaaqay waxbuu soo labay markaasuu wuxuu soo ururiyey sideed iyo toban bay ahayd riwaayaadka kale sheegayna ma sugna inayna sugnayna meel lama marin marka axmed shaakir warkiisa u dheeraa waxaa ka mida wuxuu yidhi nin yahow mustashriq baa yidhi iyo ninka galbeed oo mufakira yidhi iyo xaggaa galbeedka ka soo yeedha iyo hadalkaasaa la yidhi oo dhan ka bax horta waxaan ku weydiiyey buu yidhi adigu hadday waxa yidhaahdeen aad ku qanacsan tahayna waxba iyagoo gabaad iyo footaan ha ka dhiganine bannaankiisa soo dhig waa arrinta saa weeye arrintaasaan guudan ridhe oo waxaa ila foolxun nabigu caayishoo da'yar inuu guursadaa ila foolxun falku nabigu sameeyaa ila foolxun dheh aan ku maqalle maxaad iyadoo uu gagaban hadaad ku qanacsan tahay haddii kale mid kastoo shaydaana markuu yimaado oo faalasuf yimaado oo mid galbeedka iyo oxford iyo hawarka ka yimid uu yimaado oxford ka soo baxay brofesorsaa yidhi la yidhaahdo dhan maanaga diinta yar uga shakeeynaa aan dhahaynaa yidhi ninkaa warku yidhi hala meel mariyo maxaa diidaya inaan dhahno diinta yar waa sax adaa tuug baanaala ah ama meel xor kaa iska tusay adaa maskax jiran wax ku wax ku oogay adoo jiran oo qandhaysan hadda biyo macaan dhadhamise way khadaaraan soo maa arrintaa ninkii tilmaamay muxuu yidhi waa ii sheega min kamadin min saqanin ad tunkir اcayni dawa الshamsi min ramadin indhaha dad ka xanuunsanaysay qoraxda iftiinkeed si kor kula noqon wayunkiru اlfamu طucma اlmaai min saqamin haddaad jiran tahayna biyihii macaana ala khalaal kuu dhalan sooma nin caqli ahaan u jiran oo caqiida ahaan u jiran oo mabda ahaan u jiran oo asaasay tarbiya ahaan ay kaha wax ka xumaatay hadal uu yiri maa naskii la sheegay diin kasta uga shakayna anaga inaan idhahdo waa jiran tahay mabda xun baa lagugu soo barbaariyey maskaxdaa lagaa qalbay waxaan jirin baa lagugu shubay asaaskii ku fikiri lahaydee ismiisaysa wax ku miisaamaysa dhan baa kaa qaldan labaad waxaa weye ismiisu miisaamaya kaa iska dabamarsan saa darteed galaalgalaal baad u fikiraysaa haydee inaad rifaas u socotaa inaan idhaahno wey inaan usuusta ka shakina maaha saas darteed baa waxaad leedahay sifaadka ilaahay oo dhan waa kamaal wixii kastoo si kala moodaba uu jirayao si qaldan iyo gadaalgadaal buu fikirayaa saacaddiisida dib bay u socotaa saas darteed ilaahay wuxuu yiri markuu taa tilmaamayey liladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati mahalu sawi walilaahi mahalu lacla ilaahay tilmaanta saruu leeyahay saa darteed sifo kastoo ilaahay loo sugayo kitaabka iyo sunnadu sheegeen ama garo ama ha garanin waa inuu mabda kaa dhaadhacsanaada waa sifo kamaal iyo ammaan iyo sharaf ilahya wey waayo ilaahay mar hadduu wax isku sheegay ammaanun buu isku sheegay mar hadduu nabigiisuna ilaahay wax ku sheegay ilaahay ammaanun buu ku sheegay ee haddii aan ammaannimadii in muuqan weyday anaa meel loo waxsi iga yahay in mabda ka ahaato wey saa darteed weligaa naftaadaa tuhmi aqoon la-aan iyo garaasho xumo qadyada saddexaada meel inay kaa taalla aad og tahay waxaa weeye sifaadka ilaahay lagu tilmaamaayo laba qaybood wey qaybna waa yahay weeye qaybna ma aha wey sifaatun hubuutiyatun wa sifaatun salbiyatun qaybta wuu yahay laleeyahay waa wada sifaatu kamaal takalna waa sifaatu kamaal waxaa lagu leeyahay huwa samiicu allihii maqlo wey albasiiru kii arka wey alcaliimu kii wax og wey ee cilmiga badan alqadiiru kii waxalba awoodo wey waa yahay awood buu leeyahay cilmi buu leeyahay kalaam buu leeyahay maqal buu leeyahay arag buu leeyahay qaybna wax lagu leeyahay ma aha لا تأخذه سنة ولا نوم هردي لله من نبقبته وما مسنا من لهوب جوحنا بال نبتابنا لا يعجزه شيء وحعجز قريو كأود بطاي متران هدرت تلمان مركا لو تلمان إلهي لما لا أمر بين نقم إيه كتابك يا سنة مدى لليه واي هنا وأمان مدى معها لليه هنا أمان دورته ومركا لليه إلهي لليه لا يعجزه شيء وحعجز قريب كراع وكله متران macnaheedu waxaa weeye quwadiisi iyo qudradiisi iyo awooddiisaa taama wey wax wax kari waaye tabartiisaa yaraatay sooma ilaahay awooddiisaa taama wey wuxuusan wax cajisi kara u jirin marka lagu leeyahay wamaa masanaa min luguubin maba aanaan daalin cidda anagaa daciifa sooma ilaahay waa kaamil qudradiisuo maba daalo wey wax waxla ahba ma jiro marka lagu leeyahay cilmigii ilahay waxba kama maqnaadana qofkii waxyaabaha qaarkood ogaan waaya jahli baa ka muqda soo maaha ilaahay waa kaan jahli laguma tilmaamo wey wahuwa alghaniyu marka lagu yidhaahdo ilaahay mid wax kale u baahan weeye ma aha lagu leeyahay oo gaajo iyo cunto iyo cabitaan iyo ma baahna nin cunto cunto cunay waa nin gaajo u baahan oo ka maarmi waayo soo ma ilaahayna wahuwa alghaniyu i ka deeqta wax walbaba haddaad tidhaahdo ilaahay wax ma cunaa lagu yidhahda maya wahuwa alghaniyu wey ninka cunay u gaajo oo u baahday baahi baa haysa wey marka saa darteed ilaahay waa yahay markii la yidhahdana waa ammaan ma aha markii la yidhahdana hadalkaa wuxuu xambaarsan yahay waxaa ma aha laleeyahay waa ceeb maadaama uunan ahaynna waxaa ammaanta iyada aan ahayn buu ku tilmaamaya